ciidamada militariga ee dalkani kenya ayaa ku dilay magaalada mandheera laba nin oo ay sheegeen inay oga shakiyeen inay qarax u geysan rabeen gaari ayagu ay saarnaayeen ciidamadan oo gudaha magaalada mandheera maraya ayaa waxay la kulmeen gaari noociisu u yahay propax ay ku jireen laba nin oo dadka reer mandheera kadibna waxay ku fureen risaas taasoo keentay in labadaasnin halkaasi ay ku qurwaayaan sidoo kalena risaastii habawga ahayd ee ciidamada militariga furayeen ayaa waxay ku dhacday saddex nin oo halkaasi marayso ilaa iminka la sheegay in isbitaalka guud ee degmada mandheera la geeyey sidaasina idaacadda v o eda waxa u sheegay guddoomiyaha degmada mandheera federik sishia oo sheegay in ciidamada militariga ay ku soo wargeliyeen inay ka baqeen raggaasi kadibna ay risaas ku fureen we are informed that um, the rear windscreen uh, was, was hit by an explosive device.
Waxaa lagu wargeliyey in muraayada hore ee ciidamada militariga gaariga ay wateen qarax firatadiisa ay soo gaartay kadibna ay ciidamada militariga halkaasi risaas ku fureen. Gaarigii halkaasi ay risaasta ku furayeen ayaa waxaa dhacday in labada nin ay halkaasi saarnaa labaduba halkaasi ay ku qurwaayaan waxaana sidoo kale halkaasi dhaawac ka soo gaaray dad marayay gaariga agtiisa.
And uh, the two occupants of Yoko were killed on the spot and uh, we had also three bystanders who were injured.
Mr. Shia oo khadka telefoonka magaalada Mandera aan kula xiriiray ayaa waxaan weydiiyey in ilaa iyo iminka ay dowladda xaqiijin karto in gaarigaasi uu ku jiray wax qarxo kadib markii raggaasi la dilay balse waxa uu sheegay ilaa iyo iminka in baaritaanno uu socdo taasoo uu ku sheegay in gacanta ay ku hayaan laamaha c i d daha ee bartamaha magaalada mandheera dadka deegaanka mandheera ayaa kacdo muujiyey kadib dilka raggaasi rayidka loo geystay oo ah rag caan ka ahaa gudaha magaalada mandheera la sheegayna in halkaasi ay ku banjarsanayeen gaari ay wateen kadibna ay ciidamada ammaanka ee militariga dalkani kenya ay risaastaasi ku fureen ayaa waxa uu noqonayaa mid kacdoon geliya dadka deegaankaasi oo horaanna ku sii jiray dareen dhanka cilaamaha ammaan ka tuhun qabeen faysal cabdi nuur oo mudane ka tirsan baarlamaanka hoose ismaamul goboleedka mandheera khadka telefoonka ayuu igula hadlay isagoo ku howlan dejinta dad uu sheegay in ay kacdoon ka samaynayaan gudaha magaalada mandheera hadda xaaladda kartan way soo baxeen magaaladu way yar degan degan tahay haye laakiin wixii maanta magaalada ka dhacay waa nasiib darro maxaa ka dhacay magaalada maanta ii sheeg welil borbox wata meeshan serial board oo gaari banka baxsanayaan ayaa qoyaashan militariga u yimaadeen gaarigii risaas bay ku fureen waa tahay waxaan waxaana ay dhaheen gaarigii waxaa ku jira waxa qaraxa haye allah u naxariista laba qof meesha ay naf ku waayeen laba kalena dhaawacay noqdeen isbitaal baa loo qaaday waa tahay
haddaan kula hadlay weli isbitaal ma gaarin laakiin dhaawac ilaa shan waa la sheegaya haye gaarigan waan baarni waxay qaraxay waxay la sheegaya kulli waan waayni waa tahay gaarigu waxba maku gaarigu waxba maku jirin haye waa nasiib darro waa un dhimashadii oo socota wax kaloo kaba iska jirma laha magaalada waa tahay hadda magaalada maxaa ka dhacaya iminka xaaladan hadda aan joogno hadda magaalada taayir ba taayir baa guguban meelo baa la jajabsanaya waxii baan istaajinayna hadda wax kaloo iska jirma laha magaalada marka magaalada hadda dadki baa soo baxay miya oo idinku aad markan aad ka celinaysaan ha dadkiia baa soo baxay taayiryaashii wixii baan hadda daminaynaa guriyaashi baan ka celinaynaa wax kaloo ka jira hadda ma laha magaalada baa ciisaa ka taagan dawladda mala hadla sheekh maxay idin sheegeen nimankan maxaa u dilay dheheen kuwii dili waxay dheheen gaarigii wax qaraxa baa ku jiraan ah ay dheheen dawladdan way baartay gaariyaasha hadda wax qaraxa waa laga waayey haye wiilkan drywelka oo maanel lahaa aabiis kaligiisu dhalay barbadii waa un sidii oo socoto maogi wax kaloo meesh ka jir ma laha habeen baa naqlaqaa jira laakiin hadda waxay ku badbooyeen inay dhalaarnimo ay magaalada isku dilaan qulqulatooyinka maamul goboleedka mandheera ka soconaya ayaa noqonaya kuwo soo noqnoqonaya dhacdooyin kala duwanna waxay ka dhacayay labadii isbuucee lasoo dhaafay iyadoo shalay tolan lagu dilay laba ka mid a ciidamada booliiska ee dalkani kenya sidoo kalena ay jireen dhacdooyin kaleo lala beegsanayay laamaha ammaanka balse dowladda ayaa waxay sheegaysaa in ilaa iyo iminka ay ku raad joogto tiro rag ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo ku dhex dhuumaalaysanayo masaafo u dhexaysa deegaanka wajeer iyo mandheera kuwaasi oo gobana tooraha mandheera mudane cali rooba uu sheegay inay yihiin kuwa ku lugeeya dhulka howdka loona baahan yahay laamaha ammaanka inay noqdaan kuwa ka daba lugeeya raggaasi uu ku sheegay in ay dhibaatooyinka u geysanayaan dadka deegaanka mandheera maxamed faarax shire v o a garisa